waxaa ka jira in afafku ay dhimaal yeeshaan amase ay noqdaan kuwo tirtirma oo cidhibgo noqda luqadda soomaaligu waa mid ka mid a afafka soo jireenka ah ee faca weyn tirsada saas oo ay tahay waxaa jira cabsiyo laga muujinayo ku nagaanshaha maqaamkii u taagnaa xilliyadii hore marka la barbar dhigo ka aynu haatan joogno taas oo dadka aqoonta durugsan u lahi marka ay qiimeynayeen ay ku sheegaan in luqadda soomaaligu ay ku dhici karto isbeddel duleed oo ay sabab u yihiin korukaca xadaaradda adduunka oo isgarbinaya amase isbarasaaraya waxay xeeldheerayaasha arrintan u daliishadaan in bulshada ku hadasha luqadda soomaaliga oo ku soo ababay nolosha miye ee xoolo dhaqato ay in badan oo ka mid ihu soo digay rogteenta magaalo islamarkaana markii u horraysay uu isku dhac ku yimid labada dhaqan ee xoolo raacato iyo ka magaalo waxaa kale oo ay ku doodaan in mujtamac badan oo soomaalihii ay u daaduumeen una tacabireen waddamo shisheeye ubadkii halkaas ku dhashayna amase kuwii ku barbaaray ay si toosa ula falgaleen caadooyinka iyo dhaqamada dalalka ka jira amuurtanina ay tahay ta ku keentay warwarka aan dhammaanayn ee ka haya halka ay luqadani aakhirka ku dambayn doonto waxa kale oo ay soo qaataan in da-dii yarayd ee soo kacaysa ee ku sugnayd degelkii ay ku dhasheen amase dalkoodii hooye lagu ajburo in wax loogu dhigo luqado kale iyadoo laga weecinayo in ilmaha wax lagu fahamsiiyo luqadiisa hooye ee soomaaliga kani dhegaysta waa macallin waa suugaanyahan waa brofeser islamarkaana wax badan ka soo qaatay in uu wax soo baro qaybo badan oo mujtamaceenna ka mid ah dadaal aan la qiyaasi garinna u horay sidii ay kasbashada cilmigu u heli lahaayeen isagoo amuurtan hirgelin teeda u maray dariiq uu aaminsanaa in bulshada uu fikirkiisa ugu gudbin karo taas oo ah in habsuugaaneed dhiigooda raaca uu wax ugu tabiyo bal aynu qadar yaro dhegaysanno halka uu wax ka eegay oo aynu xusuusteenna dib u celinno isagoo sii iftiiminaya heerka ay biyuhu ka taagan yihiin nolosha iyo kaalinta macallinka ayaa waxa uu yidhi taxnaanadii jiritaanka baahideeda adduunka badbaadadii nolosheenna biyo soo naftu maaha yaraantoodu ba' maaha badnaantoodu shil maaha la-aantoodu bas maaha baadisoocda aqoontu iyobasow biyo maaha bi'inaya haraadka ama baahi tiraaya bulsho aadmi danteeda biyaha wax dhigooda bar dareerta sideeda barasha sow habka maaha lagu beegsada maaha barasow ifka maaha mugdi looga baxayo qofka aynu arartan u sameeynay waa brofeser siciid saalax axmed oo haatan ku nool waxna ka dhiga jaamacad ku taalla dalka maraykanka waa macallin ardaydii uu wax soo baray ee kasoo aflaxday ay maanta dalka ku sugan yihiin ama madaxbay ay ka yihiin wuxuu brofeserkani aaminsan yahay in marka uu isbarbar dhigo isbedelada adduunka ka socda uu werwer ku hayo halka ay luqadda soomaaligu ku dambayn doonto mustaqbalka haddaba waxaynu siciid saalax axmed ka soo qaadan doonaa mawduuc uu kaga hadlayo sababaha dhaliya in luqaduhu dhimaal yeeshaan amase ay saaxaddaba ka baxaan
dhimaal ka af soomaaliga waa in igu xanuun badan oo aan ku eegayno sida af soomaaligii wax ugu dhinmayaan riskiga uu hadda marayo iyo uu u soo hoobanayo ama mid lagu hadlo ha ahaato ama mid la qodo ama tusaalooyin badanaan ka muujin doono halka innaga oo haddaan dib ugu soo koobo oo korxaadis markaan iri synopsis aan inta hore ina ka siiyo isweydiin mayno waynu wada ognahay dib ugu noqon maayo inta layska korka laga yidhaahdo maahee luqadi waxa ay dad u tahay iyo muhiimadda ay u tahay maaha way isku afgartaan oo qura maaha waa ku hadlaan oo qura keliya maaha ereyey u kaydisaa waa waxa dhaqan iyo jiritaan dhan xambaarsan oo ummad waa wax isla bedela dhaqanka waayaha ee taxanaa ah ee historically waxa soo maray laga garto luqada erey bixinteeda iyo samayskeeda ka soo tag waxaa jira ma soomaali baa jirtay dhaqanka islaamka ka hor iyo afkay ahayd yacni inaan ilmeeyo bay igu dhowaataa marka aada u fiirsato you look back how long sometimes i may add some english terms uh, for the benefit of or maybe not only just both of you will understand exactly what uh, they are saying. If so, I'll continue in Somali. أما waxaan uga jeedaa luqadan af soomaaliga laga gartaa oo raadkeeda laga raacaa haddii afkan aad ku hadlayso uu qablalislaam iska daaye dhalashadii nebi ciise intaas soo sannadood ka hor laga arko in af soomaali uu jiro oo lagu hadlayey oo qoraalada taariikhda luqooyinku ay ka hadlayaan sow ma oqoonsanaysid inuu af soomaali jiray ka soo bood ninka la yidhaahdo charles barber wuxuu ku yidhi buuggiisa hordhaca taariikhda af ingiriisiga that is introduction badana labada laamood ee afafka hemetiga iyo semetigu suuragal tahay inay lahaan jireen af keliya oo asal u ahaa labadooda oo ay ka soo abuurmeen waana dhacdaa sorry waxaayna u dhowdahay in afkaas both semetic languages and hemetic languages ay ka soo bilaabmeen uu ahaa ayaa loo badiyaa inuu hamatig isagu ahaa oo kaasoo asalka ahaa wuxuuna tilmaamay inay suuragal tahay in afkaasi intaanay kala leexan uu jiray saddex kun oo sano dhalashada nebi ciise ka hor wuxuu qoraagu buuggiisa ku yidhi af meel kale isla baarografka sii socodkeeda afkii masaarida hore wuxuu ahaa hamatic kaasoo la oran jiray coptic coptic diin ma aha oo qura waa luqo oo weliba waxaa ku hadalkiisa ugu dambeysay buu isagu leeyahay qarnigii sha shan iyo tobnaad haddana wuxuu ku sii hadhay heesaha shallaadka ee kiniisadda qudbiga ama coptic georgeka lagaga heeso hase yeeshee waa la soo nooleeyey oo hadda communitiyaal ku hadla oo laga shaqeeyey ayaa jira isaguse sidaasuu qabay markuu buugga qoraayey kuwa ka sii nool afafka hamatiga ah waxaa lagaga hadlaa jiid ballaadhan oo isaga isaga gudba waqooyiga africa waxa kale oo ka mid ah lahjadaha berberka waxaana kasii mid ah af soomaaliga ayuu saa u tilmaamayaa sidaasaad ku garan filweynida uu afkan u leeyahay inteenaan u gudbin raadadka ka soo ifbaxaya oo maanta marka la turjumo ay dad kale ka shaqeeyeen oo aan bawsiga guud maaha ee aan la akhristay maaha eh aanan wax badan rabin inaan kasii idhaahdo la tarjumay heligorafiyada taalooyinka masar ku yaala markii ingilish laga dhigay oo qof afsoomaali yaqaani uu akhriyey ay ka soo baxday in uu qofkaa af soomaaliga yaqaanaa oo tarjumadda akhriyey uu qaar sixi karo qaladkii tarjumayaashaasu sameeyeen oo ay labada ay ereyo badan oo af soomaaliya laga bidhaafsan karo taalooyinka marka raadadka boqoradii iyo qoraallo kuwa ancient egypt aada la soo qaato oo aada eegto siciid baa siday maalmaha kan waxaa ka muuqata boqor waliba in uu sito gacanta ku sito ur dheer oo gar soo gudan iyo faraag leh waxaa ku jira usha marka helografiyada xilliga dhexe middle timeskeeda iyo intii hore shaqalo ma lahayn luqadaasi qoraalkeedu markii la tarjumay ushaa waxaa loo bixiyey oo ka soo baxday h n g l ha na ga la haddana waan ku dhaqmaa ushii oo magaceedaa hangool ah haddii lagu daro shaqaladii uu sidaa usoo baxaya waxaa halka ka mida oo qoraalka gadaasha mid walba ku qoran kuween boqoradii xabsashuut ee shantii boqorey shantii doonyood ay soo dirtay ee dhulka soomaaliyeed usoo dirtay mar haddii luqadaaduba ay waagaa jirtay in aad jirtay kan luqada aada maanta ku hadlayso ku hadlaayay ku abtirso oo meel dhow iyo afarta magacoo la qaybay oo meelo kale la gaayo ilow waxaan uga baxay waxaa la yidhi oo la sheegay in ay mar walba adduunka soo marto afafku in ay dhimaal yeeshaan in ay halis galaan in ay raad go-aan inay tirtirmaan waxaa la yidhi oo la sheegaa af wuxuu sidaa ku noqdaa marka afkaasu uu dadkiisu raad go-o oo dhammaado ayuu la dhintaa waa luqo luqada dhimataa waa mid ama afka keli ahaan dad afkaasoo qura ku hadla marka la waayo oo qof kastoo afkaa ku hadlaa uu isla markaa afaf kale ama af kale yaqaano ayaa halistu timaadaa waa luqo raadgodaa waxay ku raadgodaa marka ay ku hadlaan dad laga badan yahay oo aan iyadu meel ay ku badan tahay oo major language ku tahay aanay lahayn oo mar walba ay minority speaking community ay tahay oo kuwa ka badani ay cadaadiyaan oo ka qaataan waxay luqa ku raadgo'daa marka ku hadlayaasheeda ciriiri lagu geliyo oo hankooda wax loogu dhimo oo ay ku ay luq ay ay dadkaas yihiin social liability ay ku timaado waxay luqo ku raadgo'daa marka afafka ku xaydaaman oo ka badani ay da-yartooda u aragto in koodu aanay ku guulaysanayn oo meel ku gaadhayn oo dhaqankaa laga badan yahay ay u raad raacaan af soomaaliga inta hore midina sidaa uma taaban taa ugu dambaysa oo aan dalka gudihiisa ka haysan laakiinse ka haysata debadbaxii uu u soo baxay maahee haddana waa laga dayrinayaa oo khatar buu ku jiraa inagoo kusoo noqon doonaa mawduuca bal aynu ku yar nasanno dhegaystayaal heesta halhayskeedu yahay waa in laisla dhowraa iyo codkii baxsanaa ee fanaankii xasan aadi samatar
ilma dhowr habeen jiray hadda waalidkii dhalay ilma dhowr habeen jiray hadda waalidkii dhalay dhibaatada ka celiyo hayga dhican hadheeliyin abtaa waaya lagu hayn hayga dhican hadheeliyin abtaa waaya lagu hayn intaa uu dhammays noqon dhaqsaa uu ma koraayo dhicmayso qayrkii dhinacaagi inta uu dhammays noqon dhaqsaa uma koraayo dhicimayso qayrkii dhinacaagi jacaylka dhigdiiso dhaqaalaha u baahane waa in laysla dhowraa haddii kalees lagu dhimay jacaylka dhigdiiso dhaqaalaha u baahane waa in laysla dhowraa haddii kalees lagu dhimay
mar kale brofeor siciid saalax axmed oo ka hadlaya guud ahaan luqadaha adduunka lagaga hadlo ee dhaqan galay iyo sababaha keena in qaarkood ay halkii ay taagnaayeen ay ka baxaan waxa uu yidhi guud ahaan waxaa la sheegaa afafka dhaqan gala inta ilaa maanta la og yahay oo adduunka lagaga hadlaa inay lix kun iyo siddeed boqol oo af yihiin afafka qaaradda labada qaaradood oo america waxaa lagaga hadlaa kun af oo ka mid ah boqolkiiba shan iyo toban luqooyinkii adduunka africa waxaa lagaga hadlaa laba kun iyo afar boqol oo af oo ka mid ah son shan iyo soddon boqolkiiba yurub waxaa lagaga hadlaa laba boqol oo af oo ka mid ah saddex boqolkiiba luqooyinkii asia ma aasiya waxaa lagaga hadlaa laba kun oo af oo ka noqonaya siddeed iyo labaatan boqolkiiba dalalka badweynta bacifica waxaa lagaga hadlaa kun iyo laba boqol oo af oo noqon kara boqolkiiba sagaal iyo toban afafka tiradaa badan rubuc ama marka afar meelood loo qaybiyo meel ka mid ah ayaa qoraal leh oo qoran waana sababaha ka mid ah waxa ay u raad guurayaan hay-adda ummadaha midoobay ee unesco afafka tilmaamo ka bixisaa waxay kaloo sheegtay in boqolkiiba lix iyo sagaashan afafka ka mid ah ay ku hadlaan boqolkiiba afar meelood dadkii adduunka ku noolaa waana la tilmaamaa waa ka boodayaaye boqolkiiba sagaashan sideedda luqo oo adduunka ay dadka boqolkiiba siddeetan ku hadlaan waa sideed luqo oo qura ah sida afafku u raad go-aan waxa tusaale kuugu ah afka yubig ee lagaga hadlo alaska labaatan sano ka hor waxaa la yidhi ilmo wale oo afkaa u dhashay wuu ku hadli jiray hadda afkaa waxa ugu yar wax ku hadla labaatan jir luqooyin kale oo aan tusaalahooda ka boodayo ayaa waxa ka jira in uu hal qof ku hadlo waxaa la yidhi labadii usbuucba adduunka hal af baa ka dhinta ayaa lagu gaadhay iima suurogalaha aan tilmaamo haddaba af soomaaligii halisaha uu ku jiro saddex wax ku garo mid qoraalka ka soo baxay unesco laba kun iyo shantii boqol bishii february koob iyo labaatankeedii ee lagaga dhawaaqay jamhuuriyadda jabuuti waxaa lagu daray luqooyinka dhumaalku ku yimi af soomaaligii in uu ka mid yahay maalintaa koob iyo labaatanka february weeye waxaa loo qoondeeyey maalinta afafka afafka hooyo ee adduunka oo dhan waxaa kuu muuqata oo aan tusaalooyin idinka tusayaa waddanka gudihiisii waxaad isleedahay haddii dadka islool yihiin oo waddankii ay afkaasoo keliya kaga hadlaan sidee dhimaal ugu yimi iska dhaaf intii uu magaaloobay oo horeba ugu dhicaysay raad liidasho waxaa xanuun leh dugsigii laga baranayay meeshii afka barashadiisu kii hooyo oo informalka ahaa maaha ee formalka ahaa derbi mid waa magan yahay oo arday ma gelin oo ardaygii ag joogay cidi uma dhigin mid waa raad yar baa tiro yar oo iskuul ah oo maamullo dhex mara oo aan xidhiid lahayn af soomaali lagaga yar dhigaa tiro ka badan kuwaa af soomaaliga dhigta oo iskuulla taga ayaa ka reeban iskuullada ay tagaa in af soomaali ay ku hadlaan iyagoo soomaalidooda jooga oo iskuul fadhiya oo afaf qalaad iyo manhaj qalaad loogu dhigaa oo ay dad yoolkoodu yahay inay first language inuu af soomaali noqdo inay dad ka raatiraan oo af kale uga dhigaan first language si ay ugu duxdo diinta islaamku oo u la tahay in af soomaaligu ka hor joogo ayaa xanuunkeedii yaallaa waxa ay ka muuqataa ay ka muuqataa dhimaalka af soomaaliga ku ku dhacaya da-yarta oo qura maahee da-da weyn oo debad u soo baxday distortionka marka ay luqad luqadii ingiriisigu sida ay u saamaysay waa thesis aan hadda u qoro barashadayda sida afsoomaa ingiliishku ay af soomaaligu u saamaysay waxaa markii ay afafkaa ka xoog badan ee ingilish dhex gashay swedish dhex gashay finish dhex gashay danish dhex gashay intaasoo af ee mid walba aad ka soo qaadato qoraallo ay ka mid yihiin textbooks dad looga dhigaayo laleeyahay afkiibaa wax loogu qabanayaa bal haddii aad in hindiriisatid inaad arki karto akri waa buug jeldigii waxaa dhinaca kaga qoran calaamadii aqoonta ee unesco ayaa ku daabacay wuxuu yidhi askanna hoyo waxa uu u jeeday waad ka garan karta qofkaa arday textbook uga dhigaayay inuu ku barto meesha afkalu marayo wuxuu yidhi dhegna na maxaa keenay xiriiriyaha dhexmatan u dhacaaya dhegna meel dheer dhagaxna meel dhow waxaad ka arki kartaa intii kale waa daayay hal tusaale waxaan halka ku hayaa jaraaid soo baxa buugag soo baxa maansooyin la qoray oo wada hal jaban oo miisaankaa uu sheegayay loogu cayaaray because qofkan qorayaan aweerba ka ahayn in waxaasi jiraan waxa isbedelay da-yarta ma aha keliya hadalka ah luqada structurekii uu grammatical ama structure wise semantic lexicalkiio qura isma bedelin waxaa isbedelay dhawaqii fanatical arday walba anigu khibradda aan ku hadlayaa kalaasiyaan ku soo jiray waxaan wax dhigayay muddo afartan sano ka badan haddana waan dhigaa kalaasii baan dhigaa marka aan tijaariyo oo ardaygayga u yeeriyo waa farki ardayda iyo qoraalkooda iyo dhawaaqyada isbedelku sida uu ugu dhacay oo aan idhaahdo qor xarfaha bad iyo dab ereyada number one dad baa yeedinay waxaa da-da hadda so jirtaa waxaan ilaa iminka marayaa saddex boqol iyo labiyo toban arday oo boqolkiiba sideetan da' walba ama in badan oo da xarafkii ahaa uu ta maqalka oritory phoneticscooda uu gaadhay inay sidaa u maqlaan oo uu u qoraan waa waxaynu wada leenahay wa waa jirtaa hawlaha aanan gaadhi karin hadda a- maanta ka fargarayn waayey ayay ka mid ahayd sababaha ugu wacan inuu sidaa noqdo inay lafdhabartoodu wuxuu waalidku guriga ku hadalkiisa iyo fahamka uu u fahmo waxa ay luqada tanu u tahay uu u qabo waddanka uu joogo luqadiida inuu ku qubaysanayo ilmuhu haddii laga gooyo tii afkiisa hooyo baadhistii adduunkuna waxay maraysaa baadhistii adduunkuna waxay maraysaa inta aad ka taqaan afkaaga koowaad ayaad akwaar ka qa- qabatimi kartaa oo ka qaadan kartaa afka labaadaad baranayso marka ah, waa ka sooreynayaan kolley meesha aanu joogno sidii bilowgii ay ahaan jireen waxaan waalidka u kaydiyaa marka aan iskuul joogo inta ii timaado tiraahda ha iiga dhigin iyo qaybta luqooyinka labaad lagu dhigto ii